raggii ugu xooga weynaa waddankeenna anaga iyo dhowr wasiir ayaa meel ugu yeedhnay waxaanu ku nihi waryaa dhegaysa brograam baan wadnaa brograamka waxaa la ydhaha baan ku nidhi badbaadi waddankaaga dalkaaga baa la ydhaha baan ku nidhi save your nation baa la ydhaha baan ku nidhi save your nation cashuuro kugu baaqdina walaalo waa jiraani waxaan nidhi waxaan kaa rabnaa waa soo qaybinay waa soo qaybinay cashuurii waan soo qaybinay intaasaa dhiman intaana idinkaan idin dhibanaan nidhi waana cashuur weeyaan rag dadkani rag iyo dumar fiican buu iyuu leeyahay wallaahi way wada aqbaleen maalin daba kusoo shubeen xisaabtii calculationkeedii baan gallay waxaan idhi cashuurta intaa iyo intaa iyo intaa weeyaan intaasaan u malaynaya inay kugu maqan tahay ma hubtaan haa way kusoo shubeen maalin maalmaha ka midana haddii ilaahay idhaahdo waa isla wada ogaan doonaa dadka save the nation badbaadi ummadaada wax ku qabtay waa isla ogaan doonaa maanta waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo ma joogno meeshii la rabay markii la yidhaahda ammaanada weli waxaan aaminsanahay musuq maasuq baahan inuu dalkan ka jiro weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay khasnada dowladda inay soo gasho isbitaalada iskuullada lagu dhiso inay ku baxaan meel cidlaah weli waxaan aaminsanahay inaanan runta ka sheegin inaan musuq maasuqa la dagaalno sababtoo ah haddii ganacsatada iyo dhallinyarada iyo dumarka iyo qaybaha kala duwan oo bulshada cid walba aanay qayb ka qaadanin musuq maasuqa lala dagaalamo wasaaradda keligeed lama dagaalamayso musuq maasuq haddii wasaaradda maaliyadda iyo turbataar iyaduna aanay dad soo xirxirin u soo qaban musuq maasuq lagu soo qabtana waxay u sheegayaan shacabka soomaaliyeed been waayo musuq maasuq la dagaalami maayaan laakiin waxaan idiin caddaynayaa in xukuumaddu ay geysay golaha shacabka sharciga la dagaalanka musuq maasuqa oo lasoo ansixiyey uu noo dhiman yahay in la geeyey aqalka saro baarlamaankan aan uga mahad celinaynaa oo aan rabno inaan dhisno guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuq maasuqa